xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan kana mid a xildhibaanada ka soo jeeda gobolada sanaag bari ee somalilan ayaa maanta ka hadlay safarka taariikhiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siinaaye uu ku tegay magaalada laasqoray ee gobolka sanaag xildhibaanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey safarka madaxweynaha xildhibaanka ayaa waraysigan goor dhoweyd fiidkii siiyey shabakada caalamiga ee qurbajoogta waxaanu halkan idinku soo gudbinaynaa halkaydu ku soo gudbinaynaa hadalkii xildhibaanka ee soo dhoweynta safarka madaxweynaha bismillaah waraysigan kooban waxaa noogu martaya xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan kana mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolada bari ee somalilan gaar ahaana gobolada sanaag bari oo maanta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu safarkii ugu horreeyey ee madaxweyne somalilan ka socda uu ku tago goboladaasi xildhibaanka ayaan goordhoweyd ku helay magaalada hargeysa oon doonna bal inaan dareenkiisa ka weydino xildhibaan kusoo dhawow ugu horreynta shabakada caalamiga qurbajoogta assalaamu calaykum aad baan ku salaamaya wariye sare runtii waa arrinha runtii aada u qiimo badan waayo waa madaxweynihii ugu horreeyey ee taga gobolada bariga siba degmada laasqoray oo runtii uu maanta uu joogay oo uu tegey madaxweynuhu runtii aad baan ugu hambalyeynayaa waana ku ammaanayaa runtii waa dadaal xagga horumarka loo qaaday runtii waxaan u arkaa madaxweyne dadaalay oo kasbaday shacabkiisii waayo madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu shacabkiisi ka warhayo xaaladooda iyo kodhagshanka iyo waxay ku sugan yihiin marka waxaan u arkaa inuu dadaal badan aada u badan uu sameeyey runtii aad iyo aad baa xildhibaan u mahadsan tahay annagoo aad iyo aad kaaga mahad celinayna waraysigan aad goorta wakhtigan aadka ugubka ah aad siinaysa shabakada caalamiga qurbajoogta su-aasha kalen doon inaan weydiiyo waxay tahay xisbiyada mucaaradka ayaa arrintan ku tilmaamay inay tahay ololo doorasho xildhibaan ahaan adugu maxaad arrinta ka aaminsantay runtii madaxweyne mar hadduu shacabkiisa iyo kolley mar walba dee shacabkiisa inuu ka war helo waa loo baahan yahay laakiin dee shacabka qof walba isu doono haw dhigo laakiin anigu waxaan u arkaa madaxweyne dadaalay shacabkiisii kasbaday kana war helay shacabkiisii xaaladooda iyo waxay ku sugan yihiin runtii taasina waa mid muhiima oo mas-uul kasta oo markaa talada qaranka hayaa inuu ka war doono shacabkiisu waxay ku sugan yihiin taana waa dadaal uu aada u sameeyey baan aaminsanahay waana madaxweynihii ugu horreeyey ee taga magaalada ama degmada laasqoray waana taariikhdaana qori doonta kolley runtii xaqiiqdii aad iyo aad dad badan waxa ay yidhaahdaan gobolada bariga somalilan waa ay ka dambeeyaan horumar ahaan amba dhinacyada baahiyaha asaasiga gobolada kale ee somalilan haatan booqashada madaxweynuhu maxaa ay ka bedeli kartaa amba aad isleedihin idinkoo ah xildhibaanada kasoo jeeda goboladaasi isbedel nooceeya ayay ka samayn kartaa wax ka bedelka xaaladaha ka taagan goboladaasi ee dhinaca arrimaha bulshada runtii aad baad u mahadsan tahay gobolada in badan anigu waan ka dhawaaqi jiray waan ka qaylin jiray waxaan oran jiray goboladaas hala tago waayo dalkii hadday noqoto xagga waxbarashada hadday noqoto xagga caafimaadka dee si kastoo haddana wax loo sameeyo wax loo qabto dadaal loo sameeyo haddana ma sinna baan leeyahay marka in kor loo soo qaado dalka suu kala koray in dadaal egastara loo sameeyo runtii taana waxay muujinaysaa tegitaanka madaxweynuhu tegey hay-ada ku marmarsiyoon jiray markay cergaabo joogaan bariga sanaag ammaandaraa ka jirta waxba lagama qaban karo taasaan aaminsanahay baa meesha ka baxaysa hayadahaasna waxaanu ku boorinaynaa waxaan u sheegaynaa inay dalka ay dhammaantii wada gaadhi karaan oo ay tegi karaan oo shacabkuna baahi u qabaan soona dhowayn doonaan ammaankoodana ay kala shaqayn doonaan xukuumadda iyo iyo iyo iyo shacabka intaba ay iska kaashan doonaan dadkuna ay doonayaan in wax loo qabto si fiican safarkan madaxweynuhu ku kala bixinaya gobolada dalka waxa uu runtii soo jiitay indhaha bulshada oo runtii hadalhayn fara badan ay ka jirto farriin nooceeya ayay safarkani u gudbinayaa bulshada kale caalamka hadday noqoto wadamada jaarka iyo dadka kaleba runtii waa su-aal fiican waxay noqonaysaa dee madaxweyne dadkiisii kasbaday shacabkiisii gaadhay dalkii tegey meela aan la tegi jirin oo kalsooni badanna shacabkiisu ku qabi doonaan dadaal badanna sameeyey xitaa waxaan ogahay ugu maqaala inuu dhagax dhigay inuu wax ka qaban doono meelahaas meelo badan inuu waxqabad u samayn doono runtii taana waan ku ammaanaynaa waana leenahay madaxweyne aad iyo aad baad u dadaashay aad baana u mahadsan tahay dadaalka aad samaysana runtii dee waa waxa weeye waa madaxweyne qaranoo madaxweyne qarana inuu dadkiisa kasbado waa mid bee xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamuud maxaa ay tahay farriinta ugu dambayntii aad u soo jeedinaysay guud ahaanba bulshada somalilan gaar ahaana bulshada ku nool gobolada bariga sanaag bulshada bariga sanaag iyo gobolada guud ahaanba waxaan loo soo jeedinayaa somalilan inay dhan wada jeedsato danaheeda gaarkan ay wada qabsato runtii gobolada barigana waxaan usoo jeedinayaa sidaa madaxweynuhu idinku yimi oo idinku soo booqday inaa idinkuna dadaal u samaysaan oo wixii idin yimaada hadday hayada noqon lahayd hadday noqon lahayd wasiirada aada u soo dhawaysaanoo aa kasbataan idina wixii aa xaq u leedihiin wixii aa xaq u leedihiin inaa heshaan waa waajib waana muhiim aadna waan idin salaamaya dhammaantiin
aad iyo aad waad mahadsantahay xildhibaan cabdiqaadir tankiyo aad baan ku salaamaya saaxiib qaali